gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka mudane cabdikariin axmed xasan ayaa waxa oo uu sheegay in ay dib u dhacday wakhtigii rasmiga ahaa ee loo qabtay inay isku diiwaangeliyaan asxaabta ka qaybgelaysa doorashada qof iyo cod waxa uu sheegay in muddo kow iyo labaatan cisho ah ay haatan guddigu fursad dheeriya siinayaan soona warbahinta kula hadlay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maanta anaa idin yeedhay sida caadada noo ahaydnana mar walba oo aan rabno inaanu u gudbino bulshada soomaaliyeed wax allaale iyo wixii news ah ama akhbaar ah oo la xidhiirta doorashada golaha deegaanka ay lagu soo fool leh sanadkan oan jecelna insha allahu tacaala inaan qabano bisha juun dhammaadkeeda waxyaabihii soo kordhay inaan mar walba ribood garayno saa la socotaan bishii janaayo labaatankeeda waxaa la furay in ururada soomaaliyeed ay isdiiwaan geliyaan saa la socotaan boqol iyo toban iyo kow urura hore u diiwaan gashanayd sharciga cusub ee doorashooyinku wuxuu dhigahayaa in ururadii hore u diiwaan gashanaanana ay dib isku diiwaangeliyaan oo sharciyada cusub iyo sistamka cusub ay soo raacaan kuwa cusubnana ay markaas ay isdiiwaan geliyaan kuwii hore u diiwaan gashanaa ee lacagta toban kun oo dollar ahayd oo la soo rogay oo sharcigu farahayay ayay kuwaasu ma taabanayso laakiin ururada cusub oo isdiiwaan geliyaa waxaa waajib ku ah inay bixiyaan toban kun oo dollar soo bisha janaayo labaatankeedii waxaan furnay in ururadii ay bilaabaan inay broseskii isdiiwaangelinta ay galaan kuna ekayd bishaan aan ku jirno maarch soddon iyo kowdeeda saa la socotaan waxaan ku jirnaa bishaannii barakaysnayd ee ramadaan oo gebagabo hadda noo marayso oo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanana aada ogsoon tihiin inay bil cibaadaa tahay saan ognahay bisha maarch soddon iyo kowdeeda waxaa ka dhima dhowr maalmood dhowrkii maalmooda ugu dambeeyey waxaan discussion la samaynay ururada siyaasadda kuwa isdiiwaan geliyey oon shahaadada siinay iyo kuwii weli broceskooda u socdo waxay naga codsadeen in labaatan iyo kow beri loogu daro wakhtigii deadline-ka ahaa maarch soddon iyo kowdeeda ah annagoo ka duulayna siyaasadda guud ee dowladda soomaaliyeed iyo siyaasadda guud ee dalka oo ah in la furo saaxada siyaasadda soomaaliya oo loo furo dhammaan bulshada soomaaliya meel kastay joogaan inay u helaan jaanis ay ku muujiyaan fikirkooda siyaasadeed ay ku shaqeeyaan annagoo taa ka duulayna guddiga sharafta leh ee madaxa bannaan ee doorashada qaranka isoodamuhu shir ay yeesheen shalay waxaanu go'aaminay inaan ku darno wakhtigii cayinaa oon qabanay oo ahayd in bishaan soddon iyo kowdeeda ay ku ekayd liiska musharaxiin ururadu inay maaragtay uu xirmo inaan ku darnay labaatan iyo kow cisho oo hadda wixii ka dambeeya ay noqon doonaan in applicationku uu furan yahay kow iyo soddonka maarch wixii ka sii dambeeya oo uu xirmi doono bisha soo socota abriil kow iyo labaatankeeda ah waxaan idinkugu yeernaa akhbaartaas muhiimka ah guddi ahaan annaga hawsheenni meel fiican bay maraysaa qalabkii doorashada waa noo yimid shaqaalihii qalabka ku shaqayn lahaa trainikooda dafcadigkooda waa dhammaynay waxaan gudageli doonaa bish soo socota abril dhexdeeda inaanu shacbiga soomaaliyeed u furno fursad ah inay dib isku diiwaangeliyaan oo ay noqdaan diiwaangeliyaal codbixiyaal ah marka hawsha xaggaasi noo maraysaa waxaan idinkugu yeeray inaan dadka la wadaagno maanta in la furay ururadii isdiiwaangelintoodii ku ekayd bishii maarch soddon iyo kowdeedii in lagu daray labaatan iyo kow cisho oo laga dhigay bishii abriil kow iyo labaatankeeda guddiga doorashooyinka ee xuduudaha qaranka ayaa waxa ay qorshuu yahay sida dowladda soomaaliya filayso inay qabtaan doorashooyin dadweyne markii ugu horreysay taas ugu horreyso doorashooyinka golaha deegaanka